shirkadda tamarta ah ee gasbrom ee ruushka ayaa maanta sheegtay inay joojisay gaaska dabiiciga ee ay siin jirtay dalkaasi finland maadaama dalkaasi uusan ku iibsanin lacagta rubalka ee ruushka ruushka ayaa markii uu duulaan ku qaaday dalkaasi ukrain afar iyo labaatanka bishii februari waxa uu weydiistay dalalka saaxiibada aan la ahayn ee gaaska ka hela oo ay ku jiraan kuwa xubnaha ka ah midowda yurub in lacagta ruushka ay ku iibsadaan gaaska haddaba saamaynta arrintaasi ay ku yeelan karayso finland ayaa maxamed bashir cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay xildhibaan suldaan siciid axmed oo ah mudano ka tirsan baarlamaanka dalkaasi finland aad bad walaal u mahadsan tahay waxaan aaminsanahay gaaska laga jaray maanta finland ay yidhahdeen ruushka waan goosanaynaa inay wakti fiican timi wakti waxay timi aanu ka diyaargarownay ma loo baahnaa anymore inay finland fangarayso dagaalada adduunka uu ka wado specially ukraine uu ka wado ruushku oo lacagteeda uu hub ku iibsado dad kale uu ku dilo waanan ka tabaabshaysanay waan ka qorshaysanay waana laga maarmayaa boqol kiiba boqol hadda waxaa soo dhow samarkii baa soo dhow xilligii kulaylaha looma baahna gaasku wuxuaa markii hore waxaa isticmaali jiray warshadaha dhirta sameeya iyo warshadaha sida sameeya rootiga waxyaabaha lamidka ah gaas aada u yar baa bersent ahaan gaaska laga soo qaadan jiray haddana waa laga diyaar garoobay oo aad baa looga tabaabushaystay ilaa iyo sanadkaas ku filan dalka finland oo warshadahaas la siiyo wuu haystaa kadibna waxaanu bilaabeynaa markab weyn oo badda taagan oo lasoo karaystay oon annaga iyo estonia wada isticmaalayno ayaa gaaska aan ka isticmaalaynaa marka waa aad baan uga maarmayna boqol kiiba boqol
marka dhaqaalaha wadanka laakiin saameyn intay laeg ayay ku yeelan kartaa arrintan
kolley saameyntan ma badanayso waayo hadda maanta markaan eegayay shirkadaha isticmaali jiray gaaska natural gaaska ee ruushka laga keeno dhammaantood gaaskooda caaliga ugu soconayaa shirkadii u keeni jirtay gaaskii way u wadaysaa ilaa ilaa iyo sanadkan oo dhanna gaaska isticmaaliyeen way haystaan ruushka kolley wuxuu doonayay shuruudda ugu weyn waxay ahayd inaanu gaaska kaga iibsano lacagtiisa aanu kaga iibsano sidoo kale wuxuu doonayay maadaama negotiation aan ku jirno processka inaan nato ku biirno arrimo noocaasa keenay inuu magaranaysaa noogu hanjabo gaaskaan goosanaya laakiin waxaanu sii ogeyn bay ahayd oo aanu boqol kiiba boqol ka diyaar garownay marka wax dhibaataa iyo weyn hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo hadday noqoto dhan kaleba aada loo soo gaarsiinsa ma jirto diyaar garowga aada samayseen xildhibaane haddii aada noo faahfaahin karto oo si aada uga gaashaamataan arrintan
diyaargarowgu waxa weeya shirkadda gaaska soo qaada ee ruush ka soo qaadi jirtay oo dadkii magarka macaamiisha u ahaa iyo shirkadihii warshadihii gaaska ay sii sii jirtay u keydisay gaas ay isticmaalayaan sanad sidoo kale in hadda uu soo dhow yahay xilliga kulaylaha oo xilliga kulaylaha gaaskaan aada loo isticmaalin xilliga qababaha inta badan la isticmaalo xilliga markuu qababuhu bilaabmana sanadkan one year gaaskii la isticmaalayay baa u yaala sidan kuu sheegay waxaanu wada isticmaalaynaa wadanka estonia oo aan isu dhownahay ayaanu markab soo wada karaysnay badda yaalla oo gaas badan uu kaydinayo oo waa laga maarmayaa oo latvia lasoo marinayaa beebabka gaaska marka wuxuu ahaa qorshe aanu in badan soo wadnay in laga maarmo xilli fiicanna ugu yimi dadka finland aad bay u taagansan yihiin in in laga maarmo dhammaan waxalaali wixii energy nooga imanaya dalka ruushka waa tahay xildhibaan suldaan waxaad kaloo ka warantaa maalmahanba waxaad ansixiseen inaad ku biirtaan isbahaysiga neto oo finland ay muddaba bannaanka ka joogtay marka turkiga waxaa laleeyahay waxaa laga yaabaa inuu idin diido marka arrintaas bal halkay maraysaa haddaad faahfaahiso waxaan odhan karaa go-aanka inaanu ku biirno neto waa go-aan shacab muhiimada ta ugu weyn aan ugu biirana waxay ahayd nade waa ruushka oo magaranaysaa aan jaarnahay xad xad dheer naga dhexeeyo kun iyo saddex boqol oo kilomitira isagaanaan ugu qasbay inaanu maanta aanu nato ku biirno annaga iyo swedhenba waxaana la odhan karaa kubiiritaanka nato ay finland ku biirayso waa go-aan dadka shacabku ay aada u taageersan yihiin boqolkiiba siddeetan dad ku dhow oo reer finland ba taageersan sidoo kale wuxuu ahaa go-aan historicala buu ahaa baarlamaanka finland boqol iyo siddeed iyo siddeetan xildhibaan baan ugu codeynay wiigii hore halka siddeed xildhibaan oo kaliya aanay u codeyn waa markii ugu horeys taarikda finland ee boqol iyo siddeetan iyo siddeetan xildhibaan ay hal meel wada codeeyaan marka waxaan odhan karna waa go-aan shacabka taageeradiisa haysta sidoo kale ugu yaraan sideed iyo labaatan wadan oo gaashaanbuurta nato ka mid ah ayaa green lightna siiyey inay soo dhoweynayaan annaga iyo suulan aan nato kusoo biirno waxaanu nahay laba dal oo kusoo kordhinaya faa'iido aada iyo aada u fara badan gaashaanbuurta nato aad baan loogu baahan yahay annaguna anu baahana inaanu galno waxaa timi arinta wadanka turkiga turkiga laftigiisa maanta ugu dambeysay waraaq baa loo qoray waxaa noo socdaa arin wadahadal diblomaasiyadeed oo aad iyo aad u wanaagsan marka rajadu ma xuma waxaan aaminsana turkiga laftigiisu inuu ugu dambeynta soo dhaweyn doono kubiritaanka iyaga nato waa tahay ugu dambeyntii xildhibaane haddii aad ku biirtaan nato maxaa faa'iide ah oo finland iyo sweden ugu jirta maxaase idinku aad ku korinaysaan isbahaysiga
faaidada ugu weyn waxa weeyaan inaanu informationka aanu kala helno inaan khaasatan informationka sirdoonka ee nato aanu helno iyo xaalada marba regionka lagu noolyahay iyo dhaqdhaqaaqa ka jira sidaad og tahay adduunka xaaladiisii securitku aad bay isku bedashay laga bilaabo markii ruushka uu weeraray wadanka ukraine sanadkan bishii labaad afar labaatankeedii kadib markaa waxay noqotay xaaladii baa si aaday isu bedeshay oo laga yaabo inay sidii hore ku noqon weydo marka kulley waxaan ugu biiraynaa ruush waxaan ugu biiraynaa gaashaanbuurta nato inaanu maximas garayno securityka iyaga inaanu hubino in magaranaysaa aanaa weligay keligay noqonayn haddii xaaladu isbedesho in magaranaysaa soddon wadan oo kale ay ku difaacayaan haddaad u baahato difaac u baahato marka taasaa sababaysa inaanu qorto ku biirno sidoo kale nato dee aad bay u danaynaysaa annaga laftiga inaan kusoo biirno waxaanu nahay laba wadan oo magaranaysaa nordiga dalka finland waa dalka ugu quwada badan xagga militariga ugu yaraan hal milyan oo militaria oo reserve ayaa finland ay haysataa ugu yaraan saddex boqol oo kun oo militaria ayaa diyaar oo maanta dagaal geli karaya g p d ga wadanka laba percent inka badan baanu gelnaa militariga marka military defensekaygu waa kii adduunka ugu casriyeysnaa diyaaradaha maraykanka sameeyan loo yaqaana f thirty five ka adduunka ugu dambeeya baan haysanaa marka waxaan nahay wadan ilaa dagaalkii labaadii qaboobay adduunku markuu dhammaaday u diyaar garoobayay wax kastoo adduunka dhaci kara oo militarigooda inay kor u qaadaan mooyaane aan weligood hoos u dhigin wadan waxaan nahay shanta milyan iyo barhka finland ku nool qof kasta oo roolkiisa garanaya maanta haddii wax dhacaan wadan waxaan nahay qof kasta lagu soo barbaariyey maadaama ruushkan shaar nahay in la diyaar garoobo mar walba helsinki oo keliya waxaa ku yaalla ilaa sagaal boqol oo kun oo meelaha xabadaha lagaga dhuunta haddii wax dhacaan baa ku yaalla marka waxaanu nahay dad aada u diyaargaroobay sidoo kale waddanka sweden waa waddan aada ugu fiican xagga ciidamada badda marka waxaanu nahay laba aliniskooda ay kusoo kordhinayaan gaashaanbuurta nato waxtar aada u weyn taasna waxaa dee kutusaysa sida nato ay noo rabto noo soo dhaweynayso maraykanka oo kale iyo ugu yaraan sideed iyo labaatan wadan oo kamid ah ingiriiska oo kale dhammaantood aad bay noo soo wada dhaweynayaan waxaana noo ballan qaaday xitaa inta broseska wadahadalka nato socdo in magaranaysaa haddii loo baahdo ay taageero magaranaysaa ciidan ay nala garab taagan yihiin sidoo kale waxaana loo ballan qaaday in broseska iyagu maadaama aanu buuxinno dhammaan shuruudihii ku-biiritaanka nato haddaanu nahay sweden iyo finland in broseska iyagu aada iyo aada u gaaban doono oo dalalka nato kamid a qaarkood waxay noo ballan qaadeen baarlamaanadoodu inta aan fasaxa xagaaga la gelinba inay falanqeyn doonaan arrinta kubiritaanka iyaga nato marka waxaan rajeynaynaa arrinta turkiguna inay soo dhammaan doonto si diblomaasiyada oo wadahadal ah oo wanaagsan ay kusoo dhammaan doonto wadahadal aada u fiican baana socda waxaan rajeynayaa sanadkan gudihiisa inaan nato aan ku biirno insha allah
kaasina waxau ahaa xildhibaan suldaan saciid axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalka finland wuxuuna u warramayey wariyaheena v o a maxamed bashiir cabdiraxmaan